بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنه ay walaa yarawna alqitaala fi lfitna ahlu sunnuhu ma arkaan ma arkaan macnaheedu waa maxay macnaa ma aaminsano ma caqiidaysna way ay laa yactaqiduun alqitaala fi lfitna qitaal iyo dagaal fi lfitna fitno dhexdeed in la dagaalamo caqiidada ahlu sunnaha kama mid ah alqitaal fi lfitna yacni fidno dhexdeed in la dagaalamo kama mid ahan min caqiidati ahli الsunna alqitaal fi اlfitna waxaa tacriifiyey shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu yidhi man ra'aa ana hada اlqitaala man ra'aa ana hada اlqitaala mafsadatuhu akharu min maslaxatih culima anahu qitaalu fitna wuxuu yidhi man ra'aa qofkii arka ana hada alqitaala dagaalkan mafsadatuhu mafsadadiisu akharu inay ka badan tahay min maslaxatihi maslaxada ku jirta culima waxaa la ogaada buu yidhi annahu qitaalu fitnatin dagaalkaasi inuu yahay dagaal fitna ah dagaalkii mafsadadiisa iyo maslaxadiisu ay mafsadadiisu badan tahay waxaa la ogaanayaa inuu yahay qitaalu fitna sababto a diintu waa mabniyat cala almasaalix calaa jalbi almasaalix wa dafci almafaasid diinta islaamku qaacidadaasi ku taagantah in masaalix la soo jiido iyo in mafaasid la dafciyo la celiyo haddii mafsadada ay badan tahay ayadana waa la dafcinayaa diinta islaamka warka waxay ku dhisan tahay in la soo jiido maslaxa khaalisa ama maslaxa raajixa iyo in la dafciyo mafsada khaalisa ama mafsada raajixa maadaama qaacidadaas guud ay ku taagan tahay diin diinta islaamka wax walba oo mafsadadoodu ay ka badan yihiin maslaxadooda waa laga joogsanayaa mafsadadaasna waa la dafcinayaa walow mafsadadaasba dafcinteeda ha looga tago maslaxada dafcu اlmafaasid أwlىa min jalbi اlmasaalix waa qaacida in masaalix lasoo in mafaasid la dafciyo la celiyo ayaa ka owlaysan in masaalix la soo jiido arrintaasuu ku dhisa shaykhulislaam marka wuxuu leeyahay qofkii u arka qitaalka ama dagaalkaasi inuu mafsadadiisu ka badan tahay maslaxadiisa culima waxaa la ogaanayaa annahu qitaalu fitnatin dagaalkaas inuu yahay mid fitna ah dagaalka noocaasa in laga tago waa min caqiidati ahli sunnati waljamaaca waa min caqiidati salaf wuxuu yidhi shaykhulislaam raximah llah fii mowdicin aakhar فترك القتال في الفتنة أصل من أصول أهل السنة والجماعة فترك القتال في الفتنة أصل من أصول أهل السنة والجماعة إن لقته القتال في الفتنة وأصل كمذا أصوش أهل السنة والجماعة وأنا أصل كاسي وحأ شيء مؤلفك رحمه الله ولا, ولا القتال في الفتنة أي ولا يرون القتال في الفتنة ahlu sunnuhu ma arkaan in la dagaalamo fii waqti اlfitna masaalix iyo mafaasid yaa qiimeeya ahlulcilmigaa qiimeeya maxaa yeelay ayaga ayaa ku aqoon badan sharciga lidaalika waxaan ma mafsada raajixa ku jirta mafsada khaalisa miya ma maslaxa raajixa ku jirta mase maslaxa khaalisa waxa wax qiimeeya waa ahlulcilmiga walidaalika cilmiga iyo masaa'ilu ddiin hadday tahay masaa-ishaasi mid caqiida ah ama caqiida ku tacalluqda iyo haddii ay tahay wax fiqi ku tacalluqa jaanibkuu doono cilmigaasi ha ku saabsanaado marjicyaa u ah ahlulcilmiga marjic u ah fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun masaa'ilu diin oo dhan culimmadaa loola noqonaya maxaa yeele wixii fitna ah iyo wixii maslaxa raajixa ay ku jirta ama maslaxa khaalis ah ayaga uga aqoon badan hayrkood amaa in loo celiyo qof aan aqoontiisu sugnayn oo aysan deganayn mas mafsadada uu keenaayo ayaa ka badan maslaxada uu keenaayo shaykhulislaam raximahullah wuxuu yidhi wa akharu maa yufsidu اddunyaa waxaa ugu badanee adduunyada fasahaadiya nisfu mutakalimin ونصف متفقه وأكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان الدنيا وأكثر ما يفسد الدنيا waxa ugu badan ee adduunyada fasahaadiya waxa waaye buu yidhi nisfu mutakalim mutakalim barkiis mutakalim dhammaystiran ma wa nisfu mutafaqihin iyo mutafaqih ama faqiih barkii faqiih buuxa maaha wa nisfu mutatabibin iyo tabiib iyo takhtar haafkii takhtar haafhaafa oo aan dhammaystirnayn aqoontiisa wa nisfu naxwiyin iyo naxwi nisfiya yacni mid naxwiya laakiin naxwadu ay nus u marayso asna ma dhammaystirna dadkaas wada haafka ah ayaa adduunyada fasahaadiya wey hada yufsid اladyaan kan diimuhu fasahaadinayaa buy hada yufsid اladyaan waa nisfu mutafaqih iyo midka mutakalimka ahee diinta ka hadlaaya labadaas waxay fasahaadinayaan diimaha wa hada yufsid اlbuldaan kanna wuxuu fasahaadinayaa buu yidhi buldaanta waa mutaabib maya wahada yufsid اlbuldaan waa mutafaqiha mutakalimka waa yufsid اladyaan mutafaqihana waxaa waa yufsid اlbuldaan wa hada yufsid اlabdaan kanna jirka ayuu fasahaadinayaa jirarka midka fasahaadinaya waaye waa takhtarka haafka ilan wuxuusan aqoon u lahay inuu ka hadlaya cuduraan ku haynu le waa ku hayaa markaasuu dadka laynaya daawaysan dadkii xamili karin u qoraya ama cuduraan hayn daawadiisuu siinaya markaasay u baaba'ayaan waa takhtar haafa hadda kuwa aan takhtar gaarsiisnaynaba dadka daaweeya oo daawooyinka magacyadooda keliya la kala baray la yidhi meeshaan iibi farmashiyaha waxoogaa dhowrka daawaa la kala tusay iyo magacyadooda markaasuu leeyahay adiga cudurkaasaa ku haya adna cudurkaasaa ku haya takhtaruu iska dhigay ilan wax ceshanaya ma laha wax kontaroolana ma jiro haddii takhtar haafa uu leeyahay sheikhulislaam abdaantu fasahaadinaya kii takhtar haafa ka hooseeyana min baabin awlaawa wa hada yufsid allisaan midka carabka lisaanka fasahaadinaya waaye allisaan wuxuu la jeeda alluga waa naxwiga niskaa waaye waa nisfu naxwiyin kaasna luqadii uu fasahaadinaya dadkaas marka wada haafka ah haddii marjic diinka looga dhigo waxbay fasahaadinayaan kii diin loo celiyana diinka ku ciyaarayaa kii cudurra loola tegay dadkii jirkooda ku ciyaarayaa nin naxwadu haaf u marayso markii luqada marjic looga dhigana luqadiiuu ku ciyaaraya nin walbaahi fankii markaa loo celiya waa ku ciyaara waana fasahaadinayaa marjica marka masaa-isha noocan oo kale ah waa ahlulcilmiga fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka ahlulcilmiga ah ee macruufka ku ah bilcilmi waalfadl dadkaasaa marjic u ah wayarowna waxay arkaan yaa waay waxa wax arkaya ahlusunna waljamaaca qitaala alfi'ati albaaqiya fi'ada iyo kooxdii xadgudubtay la dagaalankeeday arkaan maca alimaami alcadli imaamkii cadliga ahaa maciisa in lala dagaalamo alfi'a albaaqiya idaa kaana hadduu imaam alcadli ahaado la helo wawujida calaa shardihim wawujida idaa kaana wawujida haddii uu ahaado oo la helo calaa shardihim fii dalik ayadoo lala qabo shardiga ahlu sunnaha fii dalika arrinka ay u shardiyeen ama ay u dejiyeen alfia albaaqiya ama albugaa albugaana waa la yidhaahdaa yaa waaye man hum albugaa wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya kama fii majmuuci alfataawa yacni aطaa'ifata almumtanica can aliltizaami bibacdi sharaa'ic aطaa'ifa albaaqiya ama albugaa waxaa loola jeedaa buu yidhi aطaa'ifata almumtanica waa daa'ifada iyo kooxda diiday can ililtizaami inay laasimto bibacdi sharaa'ici sharaa'icda qaarkood yacni diinka islaamka sharciga qaybo ka mid ah inay iltizaamaan ay laasimaan ay diideen waxay ka diideen imaamkii muslimiinta ee waajib ay ku ahayd inay adeecaan markuu imaamku la dagaalamayo ahlu sunnuhu waxay arkaan in maca alimaam lala dagaalamo dadkaas buqaada ah ee imaamka ku baxay diidayna inay laasimsadaan ay ku dhaqmaan sharciga ilaahay subxaana wa tacaala buqaadda markii lala dagaalamayo taas waa midda koowaad waa tacriifkooda mas'alo labaad waxaa weeye albuqaa maxaa loola dagaalamayaa ma likufrihim miya inay gaaloobeen miya waxa loola dagaalamayo ma aha waa lidafci dararihim waa in dhibaatadooda la dafciyo oo la celiyo waxayna culimmadu ku tusaalayen waxay dhahan waa ka saa'il midka boobka ah ee tuugga ah ee raba inuu wax dhaco wax boobo sida layskaga dafcinayo maxaa loo dafcinayaa kaasoo layskaga celinayaa soo maaha in dhibkiisa laga nabad galo waa lidafci darar waxa buqaadda loola dagaalamayo ma aha inay gaala yihiin baqigaasna ka laasimi maayo kufri iyo gaalnimo walidalika allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhra faqaatiluu alatii tabqii xataa tafi'a ila amri اllah maxaa loola dagaalamaya alatii tabqii waxaa loola dagaalamaya dararka ay waddo in la dafciyo la celiyo ilaa ay u soo noqoto ama si ay ugu soo noqoto amarka allah subxaana wa tacaala oo ay sharciga ugu hoggaansanto marka ujeeddada loola dagaalamayo waa lidafci darar masalada saddexaad ee ku saabsan alfi'atu albaaqiya waxa waaye qitaalu alfi'ati albaaqiya waxayna culummadu waxaa loo shardiyaa waa mashruutun bilqudra awoodaa loo shardiyaa bimacnaa imaamka muslimiinta markuu la dagaalamaayo alfia albaaqiya waa inuu awood u leeyahay inuu la dagaalamo laakiin hadduusan awood u lahayn ama laga yaababa ayagu inay ka awood badan yihiin markaa looma sharciyayo la dagaalankooda shardigaasna waxaa sheegay shaikhulislaam wuxuu yidhi ina alamra biqitaali طaa'ifati albaaqiya amarka la is-amray la dagaalanka الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان waxaa loo shardiyaa buu yidhi awood in la awoodi karo oo la makansanayo waa shardi mashruuط bاlqudraةi واlإmkan إid laysa qitaaluhum maxaa yeelay dagaalkoodu ma aha bأwlىa mid ka owlaysan min qitaali الmushrikiina والكufaar la dagaalanka mushrikiinta iyo gaalada dagaalkoodu kama owleysna kuwaanaaba muslimiina soo maha buqaadda ee lala dagaalamayo wa macluumun waxaana la ogyaha buu yidhi ana daalika arrinkaas ishaarada xaggay u noqonaysaa la dagaalanka mushrikiinta iyo gaalada mashruutun bilqudrati waalimkaan waxaa loo shardiyaa buu yidhi awood haddii marka gaaladii la dagaalankooda awood loo shardiyo min baabin awlaa waa maxay la dagaalanka buqaadda ayagana waxaa loo shardiyaa qudro iyo awood masalada afaraad oo ku saabsan alfi'at اlbaaqiya waxa weeye laa tuqaatalu ibtidaa'an alfi'a albaaqiya ibtidaa'an lalama dagaalamo maxaa loola jeedaa ayaga ilaa ay bilaabaan dagaal laguma bilaabo waana sidaa uu sameeyey cali bni abi aalib radia allahu canh markay khawaarijtii ku baxeen khawaarijtu buqaaday ahaayeen cali bni abi aalib radia allaahu canh wuxuu yidhi ku bilaabi mayno ilaa iyagu nagu bilaabaan ayagaa bilaabay markaa oo markay magaalada kugufa ka baxeen oo ay degeen xaruuraha meeshii la dhihi jiray oo halkaa ay isku aruursadeen ayay waxay bilaabeen inay dilaan mu'miniintii qaar ka mid a waxayna ku bilaabeen dilka cabdullaahi bni khabaab ibni alarad waxaa dhalay khabaab ibnu arad radia allaahu canh way qabteen waxay yidhahdeen noo sheeg xadiitaad aabbahaa ka maqashay markaasuu yidhi aabbahay waxaan ka maqlay inuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi satakunu fitanun alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im waalqaa'imu fiiha khayrun min almaashi waalmaashi fiiha khayrun min asaaci xadiidkaasuu u sheegay markuu xadiidka u sheegay waxay amreen in la dilo xaaskiisoo uur lahayd oo la socotana waxay amreen ayadana in la dilo calooshana laga dooxo uurka laga soo rido markay ficilkaas sameeyeen oo cabdullahi bni khabaab iyo xaaskiisa ay dileen khabarkana uu soo gaaray cali bni abi aalib radia allahu canhu markaasuu jihadooda aaday wuxuuna bilaabay inuu la dagaalamo lidalika waxay dhahaan culimmadu alfi'at albaaqiya laa tuqaatalu ibtidaa'an marka ugu horraysa dagaalka laguma bilaabo xataa yabda'uu ilaa ayagu ay bilaabaan la dagaalankooda macnaheeduma waxaa waaye kii laga qabtaa markii lala dagaalamaya ma la dilayaa dhaawacooda ma la israacinayaa maya dad muslimiina waay waa buqaad waa xadgudbeen laakiin la dagaalanku sidaa aan haddeeta sheegnaba waa lidafci darar dhibkooda wixii lagu dafci karaan lagu dafcinaya wax dagaal ka yar haddii lagu dafcin karo waa lagu dafcina haddii dagaal uu gaarana waa lala dagaalamayaa ilaa dhibkaasi la dafciyo laakiin yaa lala dagaalamayaa fardi fardi miyaa loola dagaalamaa sheikhu muxuu yidhaahday wayarawna qitaala alfi'ati albaaqiya maca man maca alimaami alcadl ha imaamka maciisaa lala dagaalamayaa ee macnaheedu ma ahan qof walba inuu leeyaha gooniya ula diriraya wayarawna addaara waxay arkaan buu yidhi ahlu sunnuhu addaara daarta waxay u arkaan daara islaamin laa daara kufrin inay tahay daartu daar islaam oo aysan ahayn daar gaalo kamaa ra'athu lmuctasilatu siday muctasiladu u arkeen maadaama annidaa'u bisalaa maadaama adimidda salaada loo adimayo waaliqaama iyo aqimidda bihaa daartaa dhexdeeda salaada loo aqimayo daahirayni maadaama ay yihiin laba daahira wa ahluhaa ehelkeeduna mumakkaniina ay yihiin kuwa la makaniyey minhaa salaaddii iyo adinkii aaminiina oo ay yihiin kuwa aaminiin ah oo salaada tukanaya ayagoo aaminiin ahoo cid ku haysata diinkooda la arag haddayba daartu sidaa tahay waa daaru islaam daartu hadday tahay daarta markaa la jooga hadday tahay daar salaada laga adimayo la aqimayo jumcada iyo jamaacada lagu oogayo dadka muslimiinta ay yihiin kuwa muujisanaya shacaa'iru lislaam salaadaasna ay oogayaan ayadoo la makaniyey aaminiinna ah daarta sifaadkaa leh dadka ku sugan iyo daartaasba waa daaru islaam laa daaru kufrin ma aha daar gaalo culammadu waxay yidhaahdaan daarta wasfiga la siinayo ma aha wasfi laazima ee waa wasfi caarida bimacnaa waxaa dhici karta meel ahayd mar daaru islaam inay noqoto daaru kufrin marka dambe waxaa dhici karta meel ahayd daaru kufrin inay isku bedesho daaru islaam idan sifada ah islaam iyo kufr wax meel laazimaya miya ma ahan ciidda iyo derbiyadu ma ahan wasfiga islaam iyo kufri waxa la siinayo waa dadka ku nool meeshaas hadday dadkaasu yihiin dad muslimiina oo shacaa'ir alislaam daahirinaya oo cibaadaadkooda daahirsanaya cid ku dhibaataynaysana aysan jirin daartaas waa daaru islaam laa daaru kufrin haddii ay tahay meel qalabada iyo awoodda iyo xukunka ay leeyihiin gaalada muslimiintuna ay yihiin dad mustadcafiina ama aan loo ogolayn inay muujistaan shacaa'ir lislaam ama aan cibaadaadkii la imaanaya ayagoon aamin ahayn daartaasu maxay noqonaysaa waa daaru kufri waxay la mid tahay buu yidhi shaykhulislaam masjidka wuxuu yidhaahday magaca masjid meesha masjidka ahayd haddii loo bedelo buu yidhaahda meel qamaarka lagu ciyaaro daaru fisqinay noqonaysaa daaru cibaada waa ka baxaysaa haddii loo bedelo meel khamrada lagu cabo ayadana waa la mid waa ka baxaysaa magacii masjid waxay u baxaysaa inay tahay daarulfusaaq idan wasfi laazima ma ahan waa wasfi caarida waxaa dhacda dhul ma arkii hore ah ka mid ahaa min buldaani lislaam inuu markii dambe ka mid noqdo min bilaadi lkufri hadda tusaale ahaan andalusaa ka mid a aawa andalus waa sbain sbain waa yurubay ka mid tahay waa min bilaadi lkufaar markii horena waxaa la dhihi jiray alandalus culamo fara badan ayaa ka soo jeeda andalus ood kutubta ku aragteen fulan aandalusi ayadoo la leeyahay waxay ahayd meel ay ka soo baxaan culummo aada iyo aada ajillow ah culamo fara badan ayaa meeshaa ka soo baxay laakiin hadda ma jiraan waxaa la sheegay dadka meeshaa ku nool hadday aftirsadaan magacyo islaamay gelayaan hadda magacyadooda waa magacyadii gaalada ee foosha xumaa laakiin markay wax yar socdaan cabdullaahi iyo moxamed iyo axmed iyo magacyada islaamkay gelaya macnaa waa dad la bedelay waa la qabsaday gaala qaybsatay kadibna waa la masakhay dadkii muslimiinta waa la baabi'iyey jiilashii dambena waxay soo baxeen ayagoo ah kufaar meeshaasi maxay isku beddeshay daaru kufrin ayadoo hore u ahayd daaru islaam idan waa wasfi caarida laakiin shiikhu raximahullah wuxuu sheegay sifaadu hadda halkan sheegay wuxuu yidhi wayarawna daara daara islaamin laa daara kufrin kamaa ra'athu lmuctasila sida muctasiladu ay arkaan waa daaru islaam inay tahay ayay arkaan ahlu sunnuhu aysan ahayn daaru kufr maadaama nidaau bisalaa maadaama yeeridda salaada la iskugu yeerayo waliqaamatu bihaa iyo aqimidda salaada loo aqimaya ay yihiin daahirayni laba daahiroo muuqda wa ahluhaa daartaas ehelkeeduna ay yihiin mumakaniina minha kuwa la makaniyey inay cibaadada gutaan aaminiina ayagoo aaminiinoo cid ay ka baqaayaan aysan jirin meesha sifadaa leh waa daaru islaam laa daaru kufri waa daar islaam ma ahan daar gaalo ma waddankaas ama magaaladaas waxaa la leeyahay waa madiina islaamiya beledkaas waxaa leeyahy waa beled islaamiya waddankaas waxaa leeyahy waa waddan islaamo waa waddan muslima wahaakada wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnuhu anna axada axad laa takhlusu lahu ljanna u khaalis noqon mayso jannada oo jannada geli maayo wa in camila aya camal ha camal falo camal dhammaantii camal noocuu doono ha falo ilaa bifadli illaahi wa raxmatih ilaa fadliga ilaahay iyo naxariista alla darteed mooyaane axadna jannada u gudbi maayo camalkuu doona ha sameeye allatii raxmadaasoo yahusu biha allatii taasoo yahusu bihimaa alla uu ku gaar yeelayo man yashaau cidduu doono yahusu bihimaa wuxuu celinayaa waa bilfadli wاlraxma alla wuxuu ku gaar yeela man yashaau cidduu doono faina camalahu lilkhayr samaynta camalka uu samaynayo yacni qofka samaynta uu khayrka samaynayo wa tanaawulahu طaacaat iyo gaaridda uu daacaadka gaarayo la imaanayo inamaa kaana can fadli اllah innamaa kaana wuxuu ahaaday saadiran mid ka soo fulaya can fadli illaah ilaahay fadligii subxaanaه wa tacaala alladii allahaasoo low lam yatafadal bihi calayhi hadduusan ku galladaysa lahayn lam yakun liaxadin axadna uma sugnaateen cala llaahi alla dushii xujatun wa xuja ah walaa catbun iyo alla xag dushiisa kuma lahaadeen walaa catbun iyo wax canaana ama sheegasho ah yacni sheikhu raximah ullah wuxuu leeyahay ahlu sunnuhu waxay arkaan axad jannada u khaalis noqonayo jannada gelaya inuusan jirin wa in camila aya camal camalkuu doonaba ha sameeyo qofkaasi ilaa bifadli illaahi wa raxmati ilaa jannada wuxuu ku gelayaa hadduu galo fadli ilaahay iyo naxariis alla dartii bifadli illahi bacdu waa sababiya ee bisababi fadli illahi wa raxmati ayuu jannada ku gelaya allatii yaqusu bihimaa fadligaas iyo raxmadaas oo alla subxaana wa tacaala uu ku gaar yeelo man yashaau cidduu doono fadligaas iyo naxariistaas oo ilaahay cidduu doono uu ku gaar yeelo qofuu ku gaar yeelay oo ilaahay ugu nicmeeye mooyaane subxaana wa tacaala qof kaloo janno gelaya ma laha sababtu waa maxay muxuu janno ugu geli waayey bicamalih wuxuu yidhahdaa faina camalahu lilkhayr samaynta qofka uu khayr samaynayo wa tanaawulahu iyo gaaridda uu gaarayo aaacaati aacaadka uu aacaadka la imaanayo innamaa kaana khayrka uu samaynayo iyo aacaadka uu la imaanayo wuxuu ka ahaaday can fadli illaah ay saadiran waa mid ka soo fulay can fadli illaah ilaahay galladii subxaana wa tacaala camalkan inuu la yimaadaba ilaah ku manaysta subxaana wa tacaala wuxuu asiga awooddii kula yimid ma aha alladii allahaasoo low lam yatafadal bihi calayhi hadduusan addoonkiisa ku galladayso lahayn oo alla subxaana wa tacaala uusan addoonka hadduusan u naxariiso lahayn lam yakun liaxadin cala allahi xujatun walaa catbun axadna uma sugnaadeen ilaahay dushii xujo iyo qabsashay canaanon midna ilaahay kuma lahaadeen ilaahay hadduusan u naxariisan ee ciqaab iyo halaag uu u qoro qofkaasi ma ilaahu xujo ku leeyahay wax xujaahu ilaahay ku leeyahay qofkaasi ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala hadduu u naxariistana waa bifadlin minhu waraxma hadduu ciqaabana waa bicadlin minhu walaa yadlimu rabuka axada ilahay qofna ma dulmiyo subxaana wa tacaala kamaa qaala allahu tacaala siduu alla yidhi walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh hadduusan jiri lahayn fadliga ilaahay subxaana wa tacala iyo alla galladii iyo waraxmatuhu iyo naxariistiisa ou idiin naxariistay maa zakaa minkum min axadin abadaa ma dahirmeen oo xumaan kama hoofnaadeen axad adinka idinka mida weligii walaakina allaha yuzakii laakiin allah dahira man yashaau cidduu doono walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh ilaahay fadligii iyo naxariistii haddaysan jiri lahayn latabactum shayطaana shaydaan ayaad raaci lahaydeen ilaa qaliilan ilaa in yar mooyaan wa qaala wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala yakhtasu biraxmatihi man yashaa ilaahay naxariistiisa wuxuu ku gaar yeelaa cidduu doono faqradan sheikha wuxuu uga hadlayaa raximahullah mas'ale muhiima oo ka mida min masaa'il alcaqiida ahlu sunnuhuna ay aaminsan yihiin masaladaasi waxa waaye qofna bimuqaabili camalihi inuusan janno ku gelayn ee qof walba oo janno gala wuxuu ku galaya ay tahay bifadlin min allahi waraxma khilaafan lilmuctasila muctasiladu caqiidada waa khilaafsan yihiin waxayna muctasiladu aaminsan yihiin hadduu addoonka ilaahay adeeco inay ilaahay waajib ku tahay inuu janno geliyo waxay leeyiin ilaahay waa ku waajib haddii uu janno geli waayo waxay idha leeyihiin waa jawr iyo dulmi ilaahay bay ku laaziminayaan ay ku waajibinayaan waxayna ka timid arrinkaasi oo mas'aladaas inay aaminaan waxaa sabab u ah mas'alada ku saabsan khalqu alafcaal waxay muctasiladu qabaan addoonka ficilkiisa inuu asiga abuurto ilaahay subxaana wa tacaala wax shaqaahu ficilka addoonka ku leeyahana inaysan jirin wax walboo addoonku samaynaya min khayrin aw shar waxay leeyihiin addoonka asaa abuurtay ilaahay subxaana wa tacaala wax tadakhula iyo wax shaqaahu afcaasha addoommada ku leeyahana ma jirto saasay leeyihiin sidaa darteed addoonka hadduu gaaloobo asaa kufri doortay ilaaha baadiyeeye ma aaminsanayo waxay asaa isbaadiyeeyey ilaahay ma baadiyey karo maxaa yeele alla subxaana wa tacaala afcaasha addoommada wax shaqaa kuma laha allaa hanuuniyey maya waxay leeyiin asaa hanuunka doortay hanuunka asigaa doortoo la yimid maadaama marka waxay leeyihiin asiga uu hanuunkii doortay acmaashii saalixada ahi asiga uu doortay waxaa waajiba in laga abaalmariyo walidaalika muctasilada waxay culammadu u yaqaanaan mushabihat alafcaal bimacnaa waa kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabaha xagga afcaasha waxay tusaale ahaan u keenaan waxay leeyihin haddii qofi tukaan yimaad tukaankaasna uu badeeco ka gato lacagtiina uu dhiibo ninka dukaanka iskale maxaa ku waajiba inuu badeecadii dhiibo badeecadii laga gatay waa inuu bixiyo kadaalika addoonkan jannadii wuxuu ku helay acmaashii saalixada eed uu sameeyey asaana doortay inuu sameeyo waxaa ilaahay ku waajiba inuu jannadii uu ballanqaado ugu bedelo ma dhahayaan waa bifadlin min allahi waraxma ma aaminsana caqiidadaasna waa caqiido baatila ilaahay subxaana wa tacaala inay yidhahdaan waxbaa ku- waxbaa ku waajiba waa suu'u ladab maca allah waa ilaahay subxaana wa tacaala ay ula dhaqmeen aadaab daro iyo akhlaaq xumo ay ilaahay kula dhaqmeen mana jiro cid ilaahay wax ku waajibin karta subxaana wa tacaala laakiin alla min raxmatihi waxaa ka mid ah annahu kataba calaa nafsihi raxma asaa naxariista isku qoray asaa isku laazimiyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday qofkii adeeca oo acmaal saalixa la yimaada inuu janno ku abaalmarinayo laakiin ma addoonkaa waajibsaday in janno lagu abaalmariyo ma waajibsane waa bifadlin min allaahi wa raxma sheikha raximahullah markuu yidhi arrintan waa bifadlin min allaahi waraxma waa sii cileeye wuxuu yidhi khayrka uu samaynaya addoonka iyo daacaadka uu la imaanayo xaggee ka timid ayada laftirkeeda waxay tahay can fadlillaah inaad daacaad samayso acmaal saalixa aada la timaado waa bifadlin min allah ilaaha kugu galladaysta subxaana wa tacaala adiga lama imaan kari lahayn mana awoodid inaad iswaafajiso inaad camal saalixa la timaadido naftaada aad waafajiso waa towfiiq min allah ilaaha ku waafajiyey idan acmaashan saalixada ah ee aad rabto inaad janno ku hesho ayaga laftirkooda waxay yihiin can fadli illaahi caza wajal ka yimi fadli ilaahay ka soo fuleen waxa dhan maxay u noqonayaan marka fadli ilaahay raxmo ilaahay walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday laa yadkhulu axadun iljanna bicamalihi axad janno geli maayo camalkiisa ku geli maayo qaaluu walaa anta yaa rasuula allah qaala walaa ana ilaa an yatagamadanii allahu biraxmatih wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam qofna jannada ku geli maayo camalkiisa markaasay yidhahdeen xataa adiga miyaa rasuulka ilaahayo adiga xataa camalkaaga ku geli maysid miyaa jannada nabiga calayh salatu salam wuxuu yidhi walaa ana aniga xataa ku geli maayo ilaa allah inuu ugu daboolo naxariistiisa mooyaan macnaha bifadli illaahi waraxmatihi aan ku gelayaa wey xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay faqradan sheikha raximahullah oo caqiidada ahlu sunnaha ka mid a waxaa laga yaabaa in dadka qaar is yidhaahdaan qur-aanka waxaa ku jirta meelo badan oo allah subxaana wa tacaala uu muujinayo bimuqaabili yani bisababi alcamal inay jannada ku gelayaan uuristumuuha bima kuntum tacmaluun jannadii waa laydin dhexal siiyey bima kuntum tacmaluun xadiidkan waxaa ku jirta laa yadkhulu axadun iljanna bicamalihi labada ba'aa kala duwan midda ku jirta bima kuntum tacmaluun iyo midda ku jirta xadiidka laa yadkhulu axadun iljanna bicamalihi labada ba waa kala duwan yihiin ba'da xadiidka ku jirta waa lilmuqaabala ba'da ku jirta bima kuntum tacmaluun iyo adilada la midka ah waa sababiya qofka inuu janno ku galaayo bisababi camalihi shaki kuma jiro laakiin waxaa kala duwan bisababi alcamaluu janno ku gelayaa iyo bimuqaabili alcamaluu janno ku gelaya waa kala duwan yihiin muqaabilku waa maxay waa kala bedelasho inaad adigana wax bixisay waxaad bixisayna lagugu soo bedelay wixii aad ku dalbatay muqaabilkaas miyaa janno lagu helaa muqaabilkaas janno laguma helo cidnana sidaa janno ku geli mayso bimuqaabili alcamal laakiin mu'miniintu waxay janno ku gelayaan bisababi camalihi camalka ay samaynayaan sababtii jannaday ku gelayaan waa bifadlin min allahi waraxma marka jannada qofkii gala maaha in la leeyahay waa xaq waajibu ilaahay ku lahaa maya waa fadli ilaahay raxmo ilaahay subxaana wa tacaala oo qofkaasi la doonay oo ilaahay uu subxaana wa tacaala uu ku gaar yeelay yakhtasu biraxmatihi man yashaa ilaahay naxariistiisana cidduu doono ku gaar yeela subxaana wa tacaala wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin